gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir xasan maxamed jimcaali ayaa maanta xiriga ka jaray xafiiska nidaaminta dhismaha ee gobolka banaadir kaasi oo loogu talagalay inay iska diiwaangeliyaan injineerada iyo farsamayaqaanada ka shaqeeya dhismaha xarunta xiriga laga jaray ayaa sidoo kale qaban doonto shaqada hubinta iyo ansixinta nashqadaha iyo qaabdhismeedka dhismooyinka si loo nidaamiyo dhismooyinka laga hirgelinayo magaalada muqdisho xasan maxamed jimcali gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey muhiimadda hirgelinta xafiiskan waxaa maanta farxad inoo ah sharaf inoo ah inaan halkan u joogno xariirjarka munaasabadda xafiiska cusub ee nidaaminta dhismooyinka gobolka banaadir muddooyinkii lasoo dhaafay gobolka banaadir wuxuu ku howlanaa inuu sameeyo nidaam iyo habraacyo la xiriiro nidaaminta dhismooyinka gobolka banaadir dabcan saa ogtihiinba dowladnimadu maalin baher ayay soo joogtay maalin meel ayaan soo joognay waxaa lagu soo shaqeeyey duruufaad kala duwan maanta waxaan soo gaarnay in nidaam iyo habraac loo sameeyo dhismooyinka gobolka banaadir halkii hore waxay iska ahayd in qofka inta yimaado laga keliya lahaanshaha dhulka kadibna lacag shubistii uu bixiyo fasxin loo jaro laakiin culaysaad badan oo ka soo laabtay oo runtii aad u baaxad leh oo isugu jirto burbur dhimasho dhaawac hanti ku luntay intaas oo idil markaan aragnay maamulka gobolka banaadir oo runtii oo horkacayo duqa magaalada muqdisho waxaa la go'aamiyey in habraac iyo nidaam laga sameeyo dhibaatooyinkan ka soo laabtay dhismooyinka gobolka banaadir muddo dheer kadib guddi ka shaqaynayay shaqadan waxay soo saareen nidaam iyo habraac loogu talagalay in lagu howlgeliyo dhammaan nidaaminta dhismooyinka gobolka banaadir taas oo runtii maanta walilahi alxamdu aan u joogno in xafiiskii si rasmi aan u furno waxaad ogtihiin maalmo hore in la iclaamiyey shaqooyinka la rabo in la qabto haddii shalay ay ahayd in saan sheegay fasaxa marka lasoo doonto keliya laga fiiriyo qofkan ma wataa lahaanshihii dhismaha dhulka iyo lacag shubistii keliya maanta waxaan rabnaa in laga bedelo waxaas howlo badanna laga soo hormarsiiyo sida kow injineerka dhismaha soo dalbanayo ma yahay injineer u diiwaan gashan dowladda hoose ee xamar ma yahay injineer wato leesinkii dowladda hoose ee xamar mise waa injineer iska qowlaysato ah ma yahay nin aqoon leh ma yahay nin khibrad leh kafaa u leh hawsha dhismaha inuu qabto intaa marka la xaqiijiyo oo la hubiyo haddana dhismaha uu dhisayo waxaa muhiima inuu ka soo gudbiyo naqshad dhammaystiran oo ka turjumayso waxa uu rabo inuu dhiso maadaama laga hadlayo badqabkii bulshada iyo badbaadadeeda si kastaba xereg jarka xaruntan ayaa ku soo aadayso iyadoo dhowaan maamulka gobolka banaadir ku amray injineerada iyo farsamayaqaanada ku nool muqdisho inay qaataan liisinka dhismaha